halkan halkan waxaan isugu nimid dhammaan naafada gobolka annagoo ku martiqaanay maamulka gobolka gaar ahaan kuwa degmada iyo kuwa gobolkaba iyagoo ay saaka fadhiyaan labadii goloba marka waxaan doonaynaa inaan kala kaga kaga hadalo baahidayada baahida naafada waxyaala fara badan ayay isugu jirtaa waxay isugu jiraan dhoolayaal waxay isugu jiraan kuwo naafa naafaka intaba waxaanu marti ku marti qaadnay gobolka degmada iyo gobolkaba inaanu kala kala kala hadalno baahidayada iyo danahayaga haddeer markaa awel xafiisku wuxuu noo shaqeynaya muddo dhowr bilooda gobolkuna xafiis hore naafaa ma lahayn xaquuq hore naafadu heshana ma lahayn hadeerna waxaanu go-aansanay in aanu xaquuqdaydi kaasino tanna waxaan xafadana ugu qabanay o aanu gobolka ugu qabanay inay xaquuqda munaafadu leedahay gobolka ama hay-adaha nagala raadiyaan nalana soo dhiciyaan naafadu xaqiiqdii way ku dulman tahay gobolka iyo degaanka wax u hadloo horena ma lahayn hadeerna waxaan u sameynay maamul xubno xafiis waxaan u sameynay xubno guddi oo shaqeynaya oo joogta meel warbixinta lagu kala qaadanayo waxaan u sameynay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xadhayn rag iyo dumar bale golo golo golo fulin intuba xafiiskan ka dhisan yihiin hadda waana waana fadhiyaan waana ku dheeyihin maamulkana waxaanu ka codsanana horeyna dhowr jeer oo horena maamulka waanu aragnay laakiin waxaanu ka codsanaa in ay xaquuqda naafadu leedahay gobolka ay soo dhiciyaan horey ma jiri lakin hadda in la arko lana aqoonsado baanu marti ugu nahay kuna marti qaadnay baanu ku marti qaadnay gobolka degmada iyo gobolka haddeerna waxaan hadalka anigu badin maayo hadalka kiisa yar iyo kiisa faraha badan in xorkan baa laga soo qaataa waxaan soo gudinayaa xubnaha ee kale ee odayaasha iyo iyo guddiga fulinta xabaayaha iyaga ashir kusoo dhow
bismillahi raxmaan raxiim anoo ah abshir muse xaaji yuusuf oo ah xooqayaha ururka naafada gobolka cayn ee gargaar halkan waxaan kasoo jeedinayaa baahida naafada gobolka cayn anagoo in badan iminka hawshaas ku guda jiray una dhuundoololo wixii baahiyaa ee taagan hadda halkan sidoo walaalkay iga horreeya uu sheegay waxaa ku dhan maamulka buuhood leh oo dhamaystiran saxaafadda odayaasha buuhood leh dhammaan bulshooyinka kala duwan halkan way ku dhanyihiin sidaa darteed waxaanu doonaynaa inaanu baahidayada maanta soo bandhigano si aanu waxqabad uga helno dadka xilkasta xilkaska dad dal u dhashay gobolka nacayn ay ugu horeeyaan maamulka gobolka cayn intaa markaan ka gudbo hadalka maamulkiina waynoo joogaa odayaal baa laftooda ka qayb qaadanaya badin maayo waxaan kusoo ururinayaa inaan ka hadlo warbixinta naafada bohoodle warbixinta naafada bood si walaalkii hore soo sheegay waxaa isugu jiraan dad fara badan oo aan lahayn wax maamula wax u hadla wax meel isugu keena ama siyaasi ha ahaado ama dad ha ahaado ganacsataa ama iyaga gudahooda ha ahaado sidaad arkaan imika anagu halkan annaga dhexdeeda iska dooranay isdhisnay waxaana doonina anagoo sidaasa in hadda wax naloloo qabto dadka naafadu waxaa isugu jiraan dad indoolayaala dad lugala oo ay ay lugaha wax ka gaareen qaarna naafo caadi ah qaarna ay niinooyin iyo wax ka gaareen dadkaas intaas ay gobolka ay ay dhisneed dawladda puntland wax loo qabtay ma jiro imikana aanada aanadaas dawladda boqoya baa layidhi waxaan doonaa imika in wax nalala qabto waxaan doonaa dawladda puntland horeyn inay wax nala qabto inay la qabtaan jaaliyadaha puntland ama gobolka cayn u dhashina kadalika sidoo kale in wax nala qabtaan siyaasiyiinta u dhalatay ganacsatada dhammaan inay wax nala qabtaan haddana waxaan ku wareejinayaa xubnaha kale ka mid ah ururka anoo salaamaya saxaafadda gobolka cayn wabilahi tawfiiq magacay waxa weeye dayib xasan barkad leh waxaan salaamayaa shirka dhammaan waxda gobolka iyo odayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan raacinayaa sidii xubnihii hore usoo marayn guddoomiyaha iyo xogeeyaha oo dhisay gobolka an- naafada anikaabta ayagu dhiseen maamusheen ee shirka fadhiya waan salaamaya waxaan maxaad u celinayaa madaxda gobolka guddoomiyaha maro saabka guddoomiyaha iyo mareeyaha ayaan maxaad u celinayaa shirka soo qaban galay afeedan iyo lacagdaba dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha reer boqolle waxaan raacinayaa sidii xubnihii horeba u sheegeen dadka naafada ah doole iyo lugoolaba ee ee naafada ah ee dadka ilaahay layihahdo dadka ilaahay layihahdo oo aan waxba loo qaban waxaan ka codsanayaa madaxda gobolka dhammaan gobolka cayn waxaan ka codsanayaa inay wax la qabtaan xuquuqdooda raadiyaan annaguna iyaguna ay sidaa ku sugaan assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu aadan geli odayaasha wax dhiga aadan geli aadan geli